kulankan oo ku dhiyay caasimada soomaaliya ee muqdisho weybalon ku hadalahaya muhiimadii lata nabade iyo sidii lagu xoojii lahay reedan heliisyo ka beelo qaar ee ka dagaalamahay qaybo ku tirsan hirshabeelle kulanka weyba ku qayb galay mas-uuliyiin ku tirsan dowladda federaalk soomaaliya siyaasiyiin odayaal iyo qaybo shal duwan ee bulshada soomaaliyeed guddoomiyigii hore ee baarlamaanka hirshabeelle sheekh cismaan bare iyo ugaas cabdiraxmaan ugaas cabdulaahi oonka horeyntii kulanka ku daway iyo ka dheeraday muhiimada nabadiya lata maadaama dhaqanka ay isku mid yihiin ugaas cabdiraxmaan ugaas cabdulaahi iyo aniga oo adeerkiisa ah oo muxuu ahaay dhaliyo hadda isu sheegan mahayne ay wax yar oo xanaf ah ama isfahmi waaye ah ay in muddaana dhex mareen saa darteed ayaa waxaan go-aansaday duubabka soomaaliyeed wixii ka maqana iga muxuu ahay wakiilka ah wixii joogana igaab hadda jooga waxaan rabaa marka in dhammaantood aan raaligelin siiyo iga raali noqdaan guddoomiyaha oona adeerkay ahne maanta waa cafiskii labaadoo la cafiyo haddii ilaahay ka raali noqdo midaatan ka horeysay laakiin tanaaba aada u dhinka dhinkasan sii muhiimsan marka waxaan leeyahay qaar ku mid a duubabkii kulanka roogay ayoona wayba baaq nabadeed andirena beelo soomaaliyeed ee dagaalada ka dhex marahay qaybo ku mid a hirshabeelle waxaan si gaara ugu mahad celinaynaa anoo afka ugaas cabdulaahi ku waramaaya iyo keygada ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha si gaaraan ugu mahad celinaynaa anaguna waxaan rajaynaynaa dadka beriga lagu tufi doono inaan iyo ugaaska ku jirno dadka raaligelintaasaan qaadanay marka maanta waxaan isugu nimaday lamadan oday oo madaxa isku dhifataa noo yeeratay haddii alla yidhaahdo wax la yaqaana haddii alla yidhaahdo waa baxshay ninka la yidhaahdo waxawahay xildhibaankii horo haddii alla yidhahdo kutub quraama iyo inta wax ku jiraan hortayna dhigay waa ka qaadanay waana aqbalnay ka dambeyntii ra-iisul wasaarihii hore ee dalka mudane cali maxamed geedi iyo wayba sugmahadnagay odayaalka dhaqanka sida mar walbii uun ku shaqeeyahayang nabadi iyo is-cafinta dadka soomaaliyeed duubabka haddaad tihiin soomaaliyeedu dalkii aad dowladda u samaysan dhibaatooyin baa ka socda meel kasta dhiig baa daadanaya wiil baa dhimanaya gabar baa dhimanaysa dowr baa idinkaga furan midda hadda laga dhawaajiyo ee ka socota leega iyo yo aqbari weyne duubabkii ama salaadiintii ama malaaqidii muxuu ahay koonfur galbeed aawe la hadla qaar kamid ah idin fadhiya fadhiya meesha marka inaad arrintaas ka hadashaan gobol aan dhiig ku daadanaynun dadkeenna isdilayn ma jiro inayna u badnayn dadkeennu hadday khaldamaan inayna dhihi karin waa khaldam waa geesinimo waa dhiiraday haddii wax ka dhaceen inuu yahay wixii iga dhacay waxaan ka raalligaraynayaa ugaaska aan walaalaha nahay ama adeerka ama wax iyo qaraabadaydii hoose kadibna uu soo gaarsiiya intaanoo kale aan ka dambeyntii kulanka dhammaan xubnoogaha ku qayb galay waybayo iska afgorodana ku shaqeeyowka nabadi iyo reedan heliisyowka beelo walaalaga ee ka dagaalamaya hirshabeelle